aanu wax ka taataabanno haddaan ka soo qaadno waxaan rumey inay arrimaha ka dhacaya gaalkacyo oo kaleeto arrimaha ka dhacaya caawdaq oo kaleeto arrimaha ka dhacaya dhuusmareed iyo dhinacaas mataqaana ahlusunna in aysan dhicin oo maamulka uusan arrintii gacan ka geysan gacanna naga siinin marka waxaan rajaynayaa maamulkana ku guubaabinayaa in ay arrimaha ay u xil saaran yihiin oo ah madaxnimada iyo mas-uuliyadda ay u hayaan gobolka iyo guud ahaan ummadda soomaaliba ay wakiil uga yihiin gobolka waxaan rajaynaynaa hadda inay isku dayaan bal inay wax ka qabtaan wixii hore oo dhacay waaba dhaceena laakiin middan aqalka sanadka iyo arrimahaas oo ummadda soomaaliyeed hadda u keenay mushkilada iyo dhibaatada u keenay talaanu ka bixinnay muxuu aha iyadoo aanu ogeyno wacyiga lagu jiro nabadgelyada diyaargarowda ummadda soomaaliyeed laakiin waxaad moodaa inaan arrintaas marna dadka ammaanka mas-uulka ka ah ama muxuu aha laga rabo in talo ay ka bixiyaan inaan arrintoodaas la dhegaysan